wasiirka waxbarashada dowlada federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo si toosa uga hadlayay telefishinka qaranka dowladda ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee soomaaliya ee sana dugsiyeedka ilaa ee ardayda dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee u fadhiista imtixaanka dhammaadkii bishii meey ee sanadkan isagoo soo bandhigay tirada guud ardayda ku gudubtay imtixaanka iyo kuwa ku haray natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka labayo tobanaad ee sanad dugsiyeedka waxaa imtixaanka la qaaday todobaylabaatankii ilaa soddon iyo kowdii bishii maajo ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka isla markaana lagu galay boqol iyo lix xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fadhiistay labaatan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo afar arday waxaa gudubtay imtixaanka labaatan iyo laba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal oo u dhiganta boqolkii toddobaatan iyo toddoba waxaa haray oo aan gudbin tiro dhan lix kun sagaal boqol soddon iyo toddoba oo u dhiganta labaatan iyo saddex kun labaatan iyo saddex boqolkiiba wasiirka waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa sidoo kale sheegay in tobanka arday ee ugu horeeya ee gashay kaalmaha koowaad ee dowlada soomaaliya siin doonto deeq waxbarasho oo lacag la-aan ah ugu dambeyntii wasiirka ayaa shaaciyey magacyada tobankii arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaankii shahaadiga ee qaaday wasaaradda waxbarashada magacyada ardayda ugu sareysay tobanka ugu sareysay iyo dugsiyada ay ka socdaan iyo natiijada heleen waxay u qormaysaa sidan soo socota luqmaan maxamed nuur maxamed oo ka soo baxay dugsiga alfajar wuxuu helay sagaashan iyo shan dhibic afartii saddex labo sowda cabduqaadir cali mire oo ka soo baxday dugsiga macalin aadow waxay heshay sagaashan iyo shan boqolkiiba celceliska saddex cabdirasaaq cismaan cabdiraxmaan wuxuu ka soo baxay moonlight heliwa wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic shan afar maxamed xasan cabdi maxamuud wuxuu ka soo baxay iskoolka magaciisa la yidhaahdo iftin warta nabadda wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic labaatan iyo kow shan cadnaan maxamed ibraahim nuur wuxuu ka qalinjebiyey dugsiga maamuur hodan wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic afar iyo toban lix shamsudiin maxamed cali yuusuf wuxuu ka qalinjebiyey dugsiga s y l caymiska wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic eber toddobo toddobo cabdiraxiim cali qaasim cabdulle wuxuu ka qalinjebiyey dugsiga soos wuxuu helay sagaashan iyo afar sideed cabdi abuukar maxamed yaxye wuxuu ka qalinjebiyey dugsiga macalin aadow wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic sagaashan iyo saddex sagaal cabdifataax cabdulaahi xaashi wuxuu ka qalinjebiyey cumar alfaaruuq cadaado wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic siddeetan iyo lix ardayga tobanaad waa ciise cabduqaadir cabdiraxmaan wuxuu ka qalinjebiyey dugsiga naylayn oo ku yaalla warta nabadda wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic lixdan iyo afar sida dhaqanka wasaaraddu ahaa tobankaas ardadood waxay heli doonaan waxbarashada ay rabaan oo bilaash u noqon doonto hadday tahay waddanka gudihiisa iyo hadday tahay waddanka dibaddiisa waa markii shanaad oo dowlada federaalka soomaaliya ay qaado imtixaanka midaysan ee dugsiyada sare inkastoo bilowgii hore uu ka dhashay imtixaanka muran kadib markii wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay ku dhawaaqday imtixaanka oo socdo in la joojiya imtixaanka saynab abukar maxamed v o a muqdisho